faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ay si kastoo doon maqlayseen ku soo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon wafdi ka socda dowladda soomaaliya iyo jabuuti oo maanta tegaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh oo ka hadlay xoogga waddaniyiinta ee madaxweyne farmaajo uu sameeyey dacwad ka dhana guddoomiyaha diinsoor oo ka bilaabanaysa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose madaxweynaha puntland oo magacaabay taliyayaal ciidan intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordha u diyaargarooba warkaa soo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdun ay ku beegan tahay toddobada bisha tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan warka saaka anigoo sharbaarka ayaa idinla socodsiin doona waxa ay warka soo saaray iina farsameynaya saaxiibka jira jaamac jile al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala waa degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu si gaara uga dhacay degmada awdhigle waxaana uu ka dambeeyey kadib markii rag hubaysa oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halkaasi dadka deegaanka ayaa ku soo warramaya dagaalkaasi uu ahaa mid culus islamarkaana al-shabaab ay weerar dhowr jihaha ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee awdhiigle waxaana labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala gedisan sidoo kale khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lasoo sheegaya inuu ka dhashay dagaalkaas ha yeeshee aan si rasmiya loo shaacin inta uu leegyahay al-shabaab ayaa warar ay ku qoreen barahooda inta rayidka ay ku leeyihiin waxay ku sheegeen ama ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka ka dhacay degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose si kastaba al-shabaab ayaa xilliyada qaar waxa ay weeraro kala duwan ku qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa aaminsan ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobollada dalka kuwaas oo sababa khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dacwad ka dhana guddoomiyaha degmada diinsoor ayaa maanta ka bilaabanaysa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warar ay heshay warbaahinta ayaa xaqiijinaya in ehelada dad lagu laayay degmada diinsoor ee gobolka baay ay dacwad ka dhana guddoomiyaha diinsoor ka bilaabeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dadka ayaa ka cabanaya dilal ka dhacay sannado kala duwan dad xabsiyo ku raagay oo aan maxkamad xukumin shacab la xiray oo la waayey nolol iyo geeri caburin iyo hanjabaad joogta taas oo ka imaanaysa maamulka degmada diinsoor guddoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow oo muddo dheer maamulaya degmadaasi ayaa lagu eedeeyey in maamulkiisa ama uu mas-uul ka yahay isagu dadkaasi dhibaatada badan ay soo gaadhay warar kale oo la helayo ama laga helayo diinsoor ayaa sheegaya in dhallinyaro badan oo laga qabtay diinsoor loona gacangeliyey ciidamada etoobiya ee xoogga ku jooga degmadaasi saraakiil ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in guddoomiyaha looga yeeray baydhabo islamarkaana dhowaan la dhagaysan doono eedeymo ka dhan ah oo ku saabsan xadgudubyo ka dhacay degmada diinsoor ee gobolka bakool madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagarin oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa la sheegay in uu isaguna qayb ka noqon doono dhagaysiga dacwadda islamarkaana uu kiiskaasi ilgaara ku hayo madaxweynaha waxaana dadkaasi eheladooda la laaye ay sheegeen inay u haystaan guddoomiyaha degmada diinsoor dhibaatadii soo gaadhay qaraabadooda madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo bilihii u dambeysay aada u dhaliilaya siyaasadda dowladda hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa su-aal ka keenay dhallinyarada xoogga wadaniyiinta ee laga qoray degmooyinka gobolka banaadir xoogga wadaniyiinta ayaa waxa ay wakiilo ka yihiin degmooyinka gobolka banaadir waxaana la sheegay inay si toosa ugu xiran yihiin madaxtooyada soomaaliya islamarkaana ay ka qayb qaataan abaabulka banaanbaxyada dowladda lagu taageerayo munaasabadaha soo dhoweynta intaba waxa uu sheegay xasan sheekh maxamuud dalka uu leeyahay afar ciidan oo kale ah ciidamada booliiska nabadsugidda xoogga dalka iyo asluubta hase yeeshee wixii ka soo hara ay yihiin kuwo ku shaqeeya sharci darra siduu hadalka u dhigay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud baryahan marka waxaan maqalnaa xoogaga wadaniyiinta soomaaliyeed dalkan dadkiisa dhan horta waa wadaniyiin goormaa dad yaay waayo qofka xaq u leh caasha waa wadani ceebnana wadani ma ah alisu waa wadani axmedna amaama jaamacna wadani ma ah qofka iskale xukunkaas yaa waay yaa gaari karo maanaa maalinta inta laga soo istaaga dhahayo muxuu ahay jaamac waa wadani calisuuna wadani maaha ama caasha waa wadani ceebnana wadani ma ah maanaa dhahayo yaan ahay aniga markaan saas dhahayo qofkaani waa wadani macnaheed markaan dhaho qofaan wadani ahaynaa jira waay soo maaha ya haddii qofaan wadani ahayn aanu jirin qofkaani waa wadani inaan dhaha uma baana dadku waa wadaniyiin dadkooday jecel yihiin dad ilaa qofka uu la yimaado qaanuunku wuxuu dhahayaa qof kasta dembi ma leh ilaa dembi asiga uu la yimaado maxkamad ku caddaysa dembiilo inuu yahay war dadkaani waa soomaali waa wadaniyiin dalkooday jecel yihiin waa u dhinteen waa u dhiig baxeen waa u taagan yihiin weli cashuurtay la taagan yihiin ay bixinayaan ayadoo wixii cashuurta loogu bedeli lahaa ahli haysan yaa haddana rajaci qabaan beri ama hashaa awgeeda u bixinaan maanta in kuwana qaanad la geliyo waa wadaniyiin yiraa kuwa kalena wadaniyiin ma ah yiraa sax ma ah xoogagaasi marka intay ka tirsan yihiin shaqaalaha rayidkaa may ka tirsan yihiin rajistarka dowladda shaqaalaha dowladda may ku jiraan ciidan miya ciidamada may ka tirsan yihiin ururo bulsho oo bulshada rayidka ah oo madax bannaan oo madallooyinka bulshada rayidka ah ee dalka dhan meel kasta ka jira miyay ka tirsan yihiin dhagihiina iyo dhihiina kor kor ha laga dhigo astaamo astaamo aan ficnayn waaye afcaasha iyo jiritaanka iyo sharciyadda aa wax lagu qiimaynayaayo magaca iyo bulhaada iyo huuhaada iyo muxuu ahay gurbaantumida iyo kuuniyeerida ma aha maxay yihiin waxaan la sheegaya in isweydiinaan u baahana calaamo fiican ma aha sax ma aha haddii la rabo dowladdu ha sharciyayso xoogaga wadaniyiinta shaqaalaha rayidkay ka tirsigiin ha dhahdo ayadu faraha ka qaadee dad ayagu is-abaabulayo meel taagan oo bulshada rayidka oo madalooyinka loo hay-adaha leh oo taagan ha noqdaano dad ayagu isu tagayo meel maalin isku shiray bannaanka taagan ha noqdaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay xoogga wadaniyiinta ee dowladda federaalk soomaaliya ay dhowaan samaysay madaxweynaha puntland ayaa magacaabay taliyaal cusub gaar ahaanna waxa uu magacaabay gobolada nugaal iyo sidoo kale gobolka sanaag wareegto ka soo baxda xafiiska madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxaa taliyaal loogu magacaabay qeybta booliiska gobolada nugaal iyo sanaag ee maamulka puntland madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa xeer madaxweyne lambarkiisu ahaa toddobaatan iyo sagaal oktoobar shanteedii laba kun toban iyo sagaal ku magacaabay taliyaha qeybta booliiska gobolka nugaal madaxweynaha puntland markuu arkay dastuurka maamulka puntland markuu arkay kartidiisa aqoontiisa iyo howlkarnimadiisa ciidannimo wuxuu xeeriyey kow waxaa gaashaanla dhexe muumin cabdi shire loo magacaabay taliyaha qeybta booliiska gobolka nugaal xeerkaani wuxuu dhaqan gelayaa marka madaxweynuhu uu saxiixo waa uuna saxiixay madaxweynaha puntland dhinaca kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xeer madaxweyne lambarkiisuna ahaa toddobaatan iyo sideed oktoobar shanteedii laba kun toban iyo sagaal ku magacaabay taliyaha qeybta booliiska gobolka sanaag madaxweynaha puntland markuu arkay dastuurka maamulka puntland markuu arkay kartidiisa aqoontiisa iyo howlkarnimadiisa ciidannimo wuxuu xeeriyey kow waxaa gaashaanla dhexe bashiir cali maxamed loo magacaabay taliyaha qeybta booliiska gobolka sanaag xeerkaani wuxuu dhaqan gelayaa markauu saxiixo madaxweynaha puntland waa uuna saxiixay madaxweynaha maamulka puntland ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka puntland halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad si toosa nagala socotaan bartaanu ku leenahay aaladda internetka ee w w dot radio cadaado dot com wafdi ka socda dowladda soomaaliya iyo jabuuti ayaa la filayaa maanta inay tagaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa la filayaa maanta oo isniin ah inay gaaraan wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed waa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo weheliyo dhigiisa dalka jabuuti maxamed cali xaamud wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa sugaya gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti oo saa ka imaanaya dalka ama ka imaanaya dalkaasi jabuuti si ay u tagaan magaalada baydhabo ujeedada wafdiga magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu sheegay inay ka qaybgeli doonaan furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed oo ah kii ugu dambeeyey kaasoo furmaya maalinta beriya oo talaadaah sidoo kale wafdigan ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada baydhabo waxa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda ugu sarreysa maamulka koonfur galbeed soomaaliya xubnaha golaha wasiirada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu soo dhoweynayo wafdiga ka socda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda jabuuti ayaa laga dareemayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo amnigana si weyn maanta loo adkeeyey halka warkaasi dhegeystayaal aad weli kala socotaan waa raadiyaha cadaado dad ay soo masaafurisay ama soo masaafuriyeen maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxa ay dalbatay in dib loogu celiyo magaalada kismaayo qaar ka mid a dadkii shalayto laga soo musaafuriyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose islamarkaana ay dib u celisay dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalbaday in dowladda ay dib uga laabato go-aankaasi dadkan oo la xidhiidhay warbaahinta ayaa sheegay inay wajahayaan cadaadis xoogan xoog leh islamarkaana ay soo wajahday cabsi ammaan waxaan dareemayaa cabsi xoog leh waa naloo hanjabay qaarkeen waxa ay wajahayaan jirdil iyo xadgudubyo kale dowladda federaalk soomaaliya waxaan ka codsanayaa inaysan nagu sii haynin dhibkan oo ay noo fasaxdo muqdisho ayuu yidhi qof qariye magaciisa oo ka tirsan dadkii shalayta laga celiyey garoonka magaalada muqdisho annaga maamulka waxaan ka filanayna tacadiyo laakiin waxaa la yaab nagu noqotay in dowladdii aanu ka suganay naxariis iyo badbaada nagu soo celiso meel aanu qof ku noolaan kara uusan jirin ayuu yidhi qof la hadlay warbaahinta uu ka tirsan dadkaasi dadka ayaa u badan xildhibaano ka tirsan golaha isbeldeldoonka jubbaland iyo siyaasiyiin kale oo mucaarad ah kuwaasoo ka soo horjeeda maamulka jubbaland gaar ahaana hogaamiyaha maamulkaasi axmed maxamed islaan axmed madoobe khilaaf ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay golaha deegaanka degmada buulabarde ee gobolka eh, hiiraan waxaa xilligaani jira khilaaf ka dhashay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle oo waddo qorshe ku saabsan sidii loo dhisi lahaa golaha deegaanka degmada buulabarde hase yeeshee qaar ka mid ah waxgaradka magaaladaasi ayaa ka hor imaaday wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle oo saxaafadda kula hadlay magaalada jowhar ayaa sheegay in degmada labaad ee laga dhisi doono golaha deegaanka ay tahay buulaberde iyadoo horey loo soo dhisay degmada warsheek kuwaasoo doortay gudoomiye ay gudoomiye ku-xigeen hase yeeshee qaar ka mid ah odayaashay waxgaradka degmada buulaberde ayaa waxa ay sheeg waxa ay marka hore shuruud uga dhigeen in golaha deegaanka horta laga soo dhiso magaalooyinka jowhar beledweyne iyo gobolada iyo gobolada kale ee shabeellada dhexe iyo hiiraan wasiir caadle ayaa dhinaciisa waxaa uu wacad ku maray in buulaburde ka dhisi doono golo deegaan waxaana taasi ay u muuqataa khilaaf xilligaani ka jira dhismaha golaha deegaanka degmada buulaberde si kastaba degmada buulaberde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa muddo toddoba sano ah ay ku goodoonsan tahay ururka ama u goodoonsan tahay ururka al-shabaab waxaana la- la ogeyn habka ay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle uga dhisi doonto golo deegaan oo la isku raacsan yahay warkii subaxnimo dhegaystayaal waad kala socoteen raadiyaha cadaado waa naga inta warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinaya waxaa soo saaray saaxiibka jile jaamac jile intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaadu xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaadu xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaadu wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaadu xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan